بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigan wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuraة اsraa suuraة اlsraa'i makiyatun suuraddan suuraة اlsraa waa maki suuratu subxaanna waa la yidhaahdaa suuratu bani israa'iilna waa la yidhaahdaa aayaadkeedu waa boqol toban iyo kow aayadood suuradoo dhan baa makiya baa la leeyahay culimmada qaar waxay leeyihiin siddeed aayadood oo ka mid ah ayaan iyagu maki ahayn waa suuradda toddobiyo tobnaad ee suwarka qur-aanka tartiibka kitaabka musxafka qur-aanka ah waxay ka hadlaysaa qur-aanka makiga ah meelihii uu ka hadli jiray dhankii caqiidada baa ugu horeeya waxdaaniyada ilaahay risaalada bacfiga iyo wixii la mida waxay si toosa suuradda u abbaaraysaa ugana hadlaysaa shakhsiyadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wixii ilaahay ku xoojiyey nebi moxamed ee mucjizaad ah waxay suuraddu u bambaxaysaa oo ka hadlaysaa mucjizadii israha al-israa oo suuradda loogu magacdaray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam la dheelmay ee la siiyey nebi moxamed khaatimulambiyaa waalmursaliin taasoo aayad weyn ah oo tusinaysa ilaahay qudradiisa subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil bay suuraddu ka hadli doontaa aadaabta iyo akhlaaqda fiicfiican in badanoo ka miday suuraddu ka hadli doontaa gaalada iyo waxyaalahay ku dhumeen bay suuraddu ka hadli doontaa bacfiga iyo isi soo saarka iyo is-abaalmarintay suuraddu ka hadli doontaa waxay suuraddu ka hadli doontaa qur-aankan kariimka inuu yahay mucjizatu muxamedin sala allahu calayh wasalam nebi moxamed mucjizadii ilaahay siiyey mucjizadaasoo ah almucjizatu alkhaalida mucjizada waaraysa taasna suuraddu waa ka hadlaysaa waxaa lagu khatimi doonaa suuradda ilaahay subxaanahu wa tacaala tansiihiisa iyo nasihidiisa waqul ilxamdu lilaahi aladii lam yattakhid waladan aayaddaas baa lagu khatimi doonaa bismi illaahi araxmaani araxiim subxaana waxaa nasahan alladii macbuudka asraa guuraysiiyey guuriyey dheelmay bicabdihi addoonkiisa layla hameen subxaana waxyaalaha waaweyn marka laga hadlayo baa loo isticmaalaa oo ajaa'ibka ah marka waxa weeyaan ilaahay baa hufnaaday ilaahay baa nasahnaaday wuxuu ka nasahan yahay camaa laa yaliiqu bijalaalih waxaan ilaahay jalaalkiisa laa'iq u ahayn ilaahay nasahnaantiisa wax weyn baa soo socda allaha waxaa nasahan guuraysiiyoo dheelmay addoonkiisii allahaas subxaanahu wa tacaala subxaana waxaa nasahan oo nasahnaaday alladii allah masder haddaa dhahday haddaa ismu masder dhahdayba subxaan alladii allah asraa dheelmay ee guuraysiiyey bicabdihi addoonkiisa asraa bicabdihi addoonkiisa la guuray macnaha dheelmay addoonkaa waa nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam leylan hameen haddii asraaba la yidhaahdo asrahaasi waaba socodka habeenkii ah markaasaa misna leylan la keena leylan ha la keenay leylan waa nakiro nakiradaas waxaa lagu muujinayaa baa la yidhi maqnaanshaha xilliga nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku maqnaa dheelmiddaas iyo macaamicraajkii oo kasii dambeeyey inay wakti yar ahayd wakti yar inay ahayd baa nakiradaas leylan laga faa'iidayaa laga faa'iidaysanaya asraa bicabdihi cabdinimada addoonnimada ammaanta u sarraysa nebiga marka la ammaanayo calayhi salaatu wasalaam halkaas baa laga cabiraayo addoonnimada ilaahay baa laga helay asraa allaha guuraysiiyoo dheelmay bicabdihi addoonkiisi addoonkiisii baa la yidhi rususha kale markii addoonnimadooda la cabiro magacoodaa lagu daraa wadkur cabdanaa ayuuba wadkur cabdanaa daawuuda dalaydi nebi moxamed calayhi salatu salaam bicabdihi markii la yidhaahdo bes waa la gartayba fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja subxaana aladii asraa bicabdihi layla addoonnimadii wata waxaa kaloo halkan laga qaadanayaa baa layidhi dheelmiddaasi waxay ahayd inay ahayd nebiga jasadkiisa iyo ruuxdiisa nebiga ruuxdiisa iyo jirkiisaba waa la qaada calayhi salaatu wasalaam intaasoo wada socotaa cabdi la isku dhahaa ruuxdii iyo jasadkii oo ay ku jidho baa ruux baa cabdi la isku yidhaahdaa marka nebiga daatadiisana waa la qaaday waa la dheelmay iyo ruuxdiisiba haddaysan arrintu sidaa ahaateena ruuxda keliya la qaaday oo nebigu meesha iska joogi lahaa dee gaalada iyo qurayshtu maba inkireenba qofku isagoo meel iska jooga halkan wuu arkaa meelo kale adduunka isagoo la geeyado sidii manaam iyo qaraw iyo waxyaalo la midoo kale maba ay inkireenba kamaba ay hadleenba markaasna masiyo dheeraada maba keenteenba laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la dheelmay isaga bijasadihi wa ruuxii soo jeed mayay ahayd mise manaam soo jeed bay ahayd soo jeed baa nebiga lagu dheelmay calayhi salaatu wasalaam masjidulxaraamka gurigii umuhaani binta abi aalib sayd cali walaashiis asraa bicabdihi min almasjid alxaraam masjidulxaraamkaasaa laga dheelmay waxaa loo dheelmayaa ila almasjid alaqsa masaajidkii fogaanta badnaa ee durugsanaa ayaa xaggiisa loo dheelmay waa masaafo aada u dheer afartan beri baa loo kala soconayay baa leehi subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsaa masaajidkii fogaanshaha badnaa maka ka foga makou ka fogay kaas xaggeedaa loo dheelmay ardu shaam weeye afartan beri baa loo soconaya baa la yidhi isaga iyo maka dhexdooda halkaasaa nebiga la geeyey saacado yar boo maqnaa waxaa la tilmaamayaa meeshii laga qaaday oo jiifay markii hore iyadoo weli qofku meesha ku jiifo kulaylka laga dareemo iyo qandaca laga dareemo ay sidii tahay in nebiga la soo celiyay calayhi salaatu wasalaam wa maca daalika meeshaa intaa jidha masaafo ahaan israa baa la meshi ilaa masjidulxaraam iyo masjidulaqsa deedna waa laga sii kaxeeyey horta intaa waxaa lagu mariyey israa la yidhahdaa intaas labada masaajid udhaxaysa waxaana lagu mariyey waxaa loo keenay buraaq buraaqadii ama daabadii baa loo keenay dheeraynta badnayd halkaa hadduu tegayna masjidul aqsa ambiyadii waa isagoo ugu tegay oo laba ragcadood waa isagoo ku tujiyey imaam u noqday deedna samaawaadkii waayadii lasii korsiiyey ilaa samada u sokaysa ilaa tan u dambaysa toddobada samaba ambiyadii ilaahay halka kula kulmayey kuwii uu masaajidka kula kulmay oo tujiyey laftoodii oo samaawaadkaas nebiba meel joogo baa misna la geeyey aayaad waaweyn baa nabiga la soo tus deedna samaawaadkaas markii halkaa la joogayna melku jibriil baabakaaro meelaan axad makhluuq la abuuray gaarin ayaa nebiga la sii geeyey ilaa an samica sariifa alaqlaam ilaa ay heerkaas gaaray nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay la hadlay salaadaha lagu soo faral yeelay iyagoo kontona deedna hadba noqnoqonaya hadba shan laga ridayey ama hadba toban riwaayaadka siay ku kala duwan yihiin markii dambena shan laga soo reebay waa qaso dheer oo iyada keligeed baa casharo dhan ah oo xagga israaha iyo micraajka markii laga hadlayo khalaa'iqdii nebiga la tusay calayhi salaatu wasalaam iyo waxyaalihii la tusay iyo ambiyadu waxay kula hadleen iyo siday u soo dhoweeyeen ya iyo mid kasta magaciisa iyo meeshuu joogay waxaasoo dhan baa laga hadlaya axaadiisu ku soo aroortay isruhu wuxuu dhacay baa la yidhi qabla alhijra bisana hijrada hal sano ka hor intaa nebigu hijroon calayhi salaatu wasalaam hal sano ka hor ayuu dhacay oo xilligiisu ahaa baa la yidhi subxaana subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsaa aladii masjid alaqsahaasoo baaraknaa aan barakaynay xowlahu hareerihiisa aan barakaynay baaraknaa fiihi lama dhihin baaraknaa xawlah hareerihiisaan barakaynay masjid xaraamka isaga dee masaajid ka fadli badan ma jiro kan waxaa la yidhi alladii baaraknaa xawlah meeshaa shaam uu ku yaallo masjidul aqsa ee qudus iyo hareeraheeda waa dhulka ardushaam barakada badnaa waa dhulkii ambiyada waa dhulkii midhaha iyo fimaarta iyo beeraha waa dhulkii webiyaasha waa dhulkii waxa weeyaan dadka saalixiintaah waa meeshii malaa'igto wanaagsan malaa'igta ilaahay imaanaysay waa saldhigyadii ambiyada alladii baaraknaa xawlah weeyaan waa dheelan maxaan u dheelanay linuriyahu inaan arag siino nebi moxamed calayhi salatu wasalaam min aayaatinaa xaal ay ka ahaatay aayaadka iyaga xaggiisa cajiibka ah inaannu arag siino oo tusno aayaadkii oo dhan maaha waa qayb ka mida min baa la geliya min aayaatinaa waxyaalo tiro badan baa nebiga lasoo tuso oo lasoo aragsiiyey wa maca daalika min aayaatina baa la yidhi laakiin nebi ibraahim waxaa la yidhi wakadalika nurii ibraahiima malakuuta samaawaati walard hadde maxay tahay middaas samaawaadka iyo ardada iyaga laftooda aayaadkii ka mida marka min aayaatina weeyaan waxaa la soo tusay nebiga samaawaadkii oo dhan jannadii baa la tusay naartii baa la tusay sidratulmuntaha baa la tusay malaa'ig iyo ambiyou arkay waxyaalo waaweyn buu ilaahay arkay buu nebigu arkay calayhi isalaatu wasalaam inahu ilaahay huwa ilaahay asamiicu ilaahay weeyaan ilaahay waa allaha samiica wey allaha maqal badanaha weeye aqwaasha addoommada albasiiru ilaahay weeyaan afcaasha addoommada allaha u jeeda arkaya allaha weeyaan sidaa darteed ilaahay wuxuu ku khasisay oo ku gaar yeelay karaamaad iyo mucjizaad waaweyn iyo soo dhoweyn nebiyullaahi moxamed calayhi isalaatu wasalaam suuradduna suuraddii hore oo dhammaatay munaasabada kala dhaxaysa markii suuraddii hore la yidhi sabir nebi allow oo ha tiraanyooni sabirkii midhihiisii rixladan alrixla asamaawiya rixladan iyo safarkaa nebigu kor loo qaaday ayaa nebiga la siiyey calayhi salaatu wasalaam qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa aataynaa waxaanu siinay muusaa nebiyullaahi muuse alkitaaba kitaabkii weynaa ee towraad ayaa nebiyullaahi muuse siinay wa jacalnaa waxaanu ka yeelnay hu oo kitaabkaasa kitaabka u celi hudan haadiyan baan ka yeelnay mid hanuuninaya libanii israa'iila reer bani israa'iil mid haadiyoo hanuuninaya ayaanu ka yeelnay kitaabka isaga ah oo ka hanuuninaya jahliga iyo kufriga u saaraya nuurka iyo iimaanka wa jacalnaahu hudan libanii israa'iil anlaa tatakiduu min duunii wakiilaa anlaa yatakiduu iyo anlaa tatakiduu waxa weeyaan iska soo qadaro waxaa dhahdaa waqulnaa waxaanu nidhi anlaa tattakiduu ha yeelannina min duunii aniga sokadayda oo allah ah wakiilaa mid wakiilah mid rabbi ah mid naasirah mid weliya ha yeelannina aniga sokadayda anlaa tatakiduu ha yeelannina min duunii aniga sokadayda min siwaaya wakiilan mid wakiila ha yeelanin saasaa lagu yidhi duriyata man xamalnaa yaa duriyata man xamalnaa yaa duriyata man duul duriyaddiis duriyaddiisiye mankaasoo xamalnaa aan xambaarnay maca nuuxin nuux nebi nuux maciis kuwaanu nebi nuux maciisa xambaarnay duriyadoodiiow hee laa tattakiduu min duunii wakiila wey anlaa tattakiduu min duunii wakiila aniga sokadayda kaa ha yeelannina duriyata man waxaan ammaanayaa madxi waa ku nasbin ka dha waxaa dhihi ka dhaha duriyata man yaa duriyata man man iyo duul duriyaddiisay xamalna aan xambaarnay maca nuuxin ilaa ummadda markii la halaagayay nebi nuuxiyo intii doonta la raacday baa la badbaashay binu aadamka kaleoo dhanna intaasay dib uga farcameen intaasay dib uga farcameen kuwaa nebi nuux maciise badbaadinay oo biyihii iyo haftadii ka badbaadinagow laa tattakhiduu min duunii wakiila fashkuru llaha calaa incaami ilaahayna ugu shugriya incaamintiisa iyo nicmadiisa innahu nebi nuux kaana wuxuu ahaa cabdan addoon addoonkaasoo shakuuraa shukrin badan kaiiru shukr mid alla mahadin badan oo shukrin badan ayuu ahaa nebiyullaahi nuux calayhi salaam markay duriyata man xamalnaa maca nuux nebi nuux baa la xusay nebi aadam hadda halkaan lama dhihin iyadoo nebi aadam laga soo wada farcamay duriyaddii nebi aadam lama dhihin maxaa yeelay aabbaha labaad oo binu aadamku waa nebiyullaahi nuux wa maca daalika nebi aadam iyo nebi nuux intii u dhexaysay mashaakilaadba ma jirinoo dadku waa iska toosnaayeen amaa xilligii nebi nuux sagaal boqol iyo konton sano waa isagii diinta iyo towxiidka iyo iimaanka ugu yeerayey waa iyagii maaro loo waayey waa iyagii ilmihii dhashaba dhahayey ninkaas aabbahay baa iiga digay isagana aabbihii baa uga digay awowgiis baa uga sii digay haraacinana ka leexda intaa waa isaga u dhawaaqayo marka sidaas baa loo sii cabirayaa baa lagu leeyahy innahu kaana cabdan shakuuraa nebi nuuxna sidaas u aha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waqadaynaa waxaan u waxyoon ilaa bani israa'iila reer bani israa'iil qadaynaa awxaynaa qadaynaa akhbarnaa qadaynaa waxaanu u warannay qadaynaa aclamnaahum waxaan ogeysiin intaba waa ku timaadaa reer bani israa'iil oo towraad ugu sheegnay yaa la tufsidunna fasahaadiseen oo fasahaadiseen reer bani israa'iil waa yahuudda fi lardi ardada dhexdeeda maratayni laba kol laba jeer ayaa dhulka fasahaadinaysa la tufsidunna laamtan waxaa loo soo qadarayaa wacizatii wa jalaali waan ku dhaartay la tufsidunna fasahaadiseen fi lardi ardada dhexdeeda maratayni laba jeer ardu falastiin dhulkaa hadda dhibaatadu ka taagan tahay dhulkaa ardu shaam iyo dhawaaxigiisa dhulka fasahaadiseen baa ilaahay yidhi laba jeer baa fasahaadinaysaan fasahaadkaasaa la imaanaysaa waxay culimmadu tilmaamayaan fasahaadkii waa dhacay fasahaadkii ma dhacay mise qaar baa dhiman latufsidunna fi lardi maratayn walataclunna qooqdeen oo kibidheen oo isi sarraysiiseen oo kibidheen culuwan istikbaaran iskibrin oo kabiiran weyn yaa iyo qooq weyn iyo dulmi weyn iyo cudwaan weyn kibidheen oo kibidheen baa ilaahay leeyahy waxa weeye walatacalunna waa sidii oo kale inna fircawna calaa fi lardi waa isisaraysiiyey waa iskibirsiiyey walatacalunna culuwan kabiiraa bimacnaa qooqdeen oo kibidheen weeyaan culuwan kabiira laba jeer baa sidaas samaynaysaan oo adduunka kharibaysaan oo fasahaadinaysaan labadaa jeer mid kastoo ka mid ah addoommaa loo soo dirayaa reer bani israa'iil iyo yahuudda baabah ka dhiga marka waxaa la leeyahay labadii jeer ma dhacday mise ma dhicin addoommadii ma loo soo diray mise waa weli addoommadii haddii loo soo diray kuweeday ahaayeen marka waa natiijo aynaan sal gaari karin intaa ilaahay sheegay baa looga kaaftoomayaa culimmada mufasiriintuna wax badan bay sheegeen oo qayb ka mid a aan tilmaamayno in sha allahu tacaala faidaa jaa'a markuu yimaado wacdu uulaahumaa labadaa maro taada hore yabooheedu macnaha ciqaab la yaboohay tan hore markuu wacdigeedu yimaado bacadnaa waxaan diraynaa calaykum dushiinna reer bani israa'iilow idinkoo dhulkii kharribadoo fasahaashay cibaadan addoommo oo lanaa annaga noo sugnaaday addoommo annagu aan leenahay cibaadan lana addoommo aan leenahay baan soo diraynaayoo idinka idinku salladaynaa oo idinka aargoosta addoommadaasoo ulii ba'sin ba'si iyo balaayo u saaxiib ah ba'sigaasoo shadiidin daran addoommo awood badan addoommo awood badan awood daran leh qabasho daran leh ayaanu soo diraynaa waxaa la leeyahay qoladan markii hore waxay sameeyeen nebiyullaahi zakariyay dileen laba jeer waddanka fasaadkiisa markii hore nebi zakariyay dileen markii labaadna nebiyullaahi yaxyaa bay dileen labadii nebi oo isdhalay weeye calayhim assalaam deedna addoomma ilaahay soo dira addoommadaas baa lagu soo fasax waxaa dhacday reer bani israa'iil baa layidhi waxay xalaashadeen wixii xaaraam ka ahaa waxay daadiyeen dhiiggii dhiigga daadintiisu waa khatar badan tahay waayahay mar hadduusan ahayn kii ilaahay fasaxay markaasaa ilaahay wuxuu ku sallaaday addoommaha lagu soo diray bukhtunasar buu ahaa iyo cid kale ahaayeenba addoommaha lagu soo salladay khalqi tiro badan baa laga laayey khalqi tiro badan baa laga xabaasay oo laga laga qafaashay dhibaato badan ilaa ay ku dhowaadaan in la cirib tiro oo ay baaba'aan yahuudiya reer bani israa'iil addoommadaasoo ulii ba'sin shadiid fajaasuu waxay dawaafeen fajaasuu waxay noqnoqdeenoo addoommadii dhex qaadeen khilaala diyaari daaraha dhexdood addoommadaas daarihii reer bani israa'iil degganaayeen bay jaasuu taradaduu wadaafuu way dhex ku noqnoqdeen oo way dawaafeen meel qof reer bani israa'iila joogo inay helaan oo ka soo saaraan oo baabi'iyaan khilaala diyaari daaraha dhexdoodii bay addoommadaasi dhex goosheen oo dhex mareen oo dhex dawaafeen khilaala diyaari maxay u dhexdhex marayaan waa litaftiish taftiish baa le waa carabi fatashid iyo baarbaarid ayay raadinayaan iyo inay jirid gooyaan dil iyo dhac iyo boob inay ku baabi'iyaan iyo addoommadaan cidna ka baqmayaan shardi maaha addoommada kuwaan baabi'inaya inay iyagu yihiin muslimiin kale ah waan lagu salladayaa kuwa ka xoog badan unbaa loo soo diraya wa kaana wacdan kaana kaasina wuxuu ahaaday wacdan yabo wacdigaasoo mafcuula la falaya baa ilaaha yihi wacdan mafcuula ayuu kaasina ahaaday sidaa markay dhacday oo markaa hore baaba u dhowaadeen umma intaa ka bacdi radadnaa waan celinnay lakum idinka reer bani israa'iilo waxaan idiin soo celinnay alkarrata qaalib noqoshadii calayhim kuwa ah ka qaalib noqotaan idinkii waxaan idiin soo celinnay awooddii alkarrata halabadii alkarrata dowladnimadii ayaan idiin soo celin dhibaato daran markaa soo madheen bay horta toobad keeneen markay toobad keeneen oo ilaahay u noqdeen oo dhibaato intay qabatay rabbi isku dhiibeen baan awooddii idiin soo celinay radadnaa lakum alkarrata calayhim calayhim kuwii iyaga baabi'inaya dushood baa awood laga siiyey reer bani israa'iil baa awooddii loo soo ceshay uma radadnaa lakum alkarrata calayhim wa amdadnaakum idinkii waxaan idiin siyaadinay biamwaalin xoolo iyo wa baniina wiilal waa taranteen awal baaba waa iyaga ku dhowaaday xoolo badan caruur badan wiilal badan waxaas baa loo siyaaday wa jacalnaakum waxaanu idinka yeelnay akara nafiira akara kuwa badnaan badan nafiira xagga jamaacada xagga cadadka xagga tirada rag badan baa idinka tarmay awood diini baa soo noqotay sidaas baa idin yeelnay markii hore baabaa bay ku dhowaadeen addoommadaasa lagu salladay baabaa markay ku dhowaadeen oy toobad keeneen quwadoodii iyo xoolahoodii iyo waxaa loo soo ceshay dowladnimadoodii baa loo soo ceshay ilaahay wuxuu yidhi in axsantum haddaa wanaag samaysaan reer bani israa'iilow axsantum waxaa u ixsaan samayseen lianfusikum naftiin wanaag wixii aad samaysaan wanaaggaa dheeftiisa mirihiisa naftiinna unbaa iska leh nafaca ka imaanaya idinkoo idinku soo noqonaya ilaahay waxba ka nafacsan maayo waxaan khayr iyo daacayo wanaag aad samaynaysay aday naftaada dan u tahay aday nafceedu kuu soo noqonaya adaa meel ku gaaraya wain asa'tum haddaa xumaan samaysaan oo xumo aad samaysaan oo macaanse aad samaysaanna falahaa iyana naftaa iska leh falahaa culimmada qaar waxay dhaheen falahaa fa calayha ha la yidhaahdo waxaa weeyaan laamkan bimacnaa calaa waxa weeye fa calayha culimmada qaar waxay leeyihiin sideedaasaa loo daynayaa macnuhuna dhag ku yahay wain asatum haddaa xumo samaysaanna falahaa xumaha naftaa leh haddaa wanaag samaysaanna naftaa leh haddaa xumo samaysaanna abaalmarintaa xuma xumaha ka timaada naftii baa qaadanaysa ilaahay subxaanahu watacaala isagu waa qani addoommadiisa hodan buu ka yahay daacada ilaahay waxba ma tadho haddii si kasta loo caabudo isaga waxba u kordhi mayaan madaxdan adduunka markii la adeeco oo la taageero ba awoodoodu meel gaadhaayo fiicnaataa ilaahay haddii la adeeco isaga waxa weeyaan waxba ugu kordhi mayaan haddii la caasiyana waxba awooddiisa iska dhimi mayaan sida madaxdan iyo khalqigu haddii laga hor yimaado awoodooda u kala dhantaalanto oo meesha uga baxdo sidaa maaha ilaahay daacada qofkaani wax u taraysaa macsiyada iyo cadaabkeeduna qofkay ku soo noqonaysaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faidaa jaa'a markuu yimaado wacdulaakhirati middii dambe yabaheedii yabahaas bimacnaa ciqaabkii wey mar labaad reer bani israa'iil xumaan bay sameeyeen nebiyaal ilaahay bay laayeen xaaraantii bay sidoo kale ay dhex jireen sidaa markay dhacday sidaa markay dhacday dee laba jeer bay wax fasahaadinayaane fasaadkii labaad markay sameeyeen iyana addoommaa loo soo saaraya halkaa waxaa kuugu jira oo kuu qadaran bacadnaa calaykum waxaan idinku soo saaran markaasna addoommo kale oo idin baabi'inaya oo idinka cadowgiinna ah mar labaad waxaa la ydinku soo saarnay liyasuu-uu inay xumeeyaan wujuuhakum wajiyaashin liyasuu-uu addoommadaasaan soo saaran liyasuu-uu wujuuhakum wejiyaashin inay xumeeyaan dulli iyo liidashu yaa ku sameeyaan waxay xumayntaas sida aayaddii qur-aanka ahayd sii'at wujuuhul wujuuhuladiina kafaruu sii'at waxaa la xumeeyey soo maahay wujuuhuladiina kafaruu liyasuu-uu wujuuhakum wejiyaashiinna ilaa haddii cadow lagu salladoo la baabiyo qoladaa wejiyaashooda waa xumaanaysaa wujuuh wujuuhakum wejiyaashiin waa inay xumeeyaan liyasuu-uu wujuuhakum iyo waliyadkhuluu inay galaan kuwaan la ydinku salladay almasjida masaajidkii baytulmaqdis inay galaan kamaa dakhaluuhu say u galeen awala mara maratii u horraysay waagii horeba say masaajidka u galeen oo u kharaabsheen oo u burburiyeen oo u fasaadiyeen ilaa meeshaan baytulmaqdis taariikhdeeda haddii dib loo raaco taariikh dheer bay leeda qur-aankii baaba saa u tilmaamaya kamaa dakhaluuhu awala mara sayba u galeen maradii horeba masaajidka ilaahay oo u fasaadiye wejigiinna inay xumeeyaan masaajidka inay galaan siday waagii hore u galeen oo kale iyo wali waliyutabiruu inay halaagaan maakii calow ay ka qaalib noqdaan maakii calow ay ka qaalib noqdeen tatbiiraa halaagid burburin waxa weeyaan waliyutabiruu inay halaagaan oo burburiyaan maa kii calow ay ka qaalib noqdaan bimacnaa maa qalabuu calayh wixii ay ka qaalib noqdaan oo ay gacan ku dhigaanna inay halaagaan tatbiiroo halaagid iyo baabi'in markaasaa mar labaad waxaa lagu soo salladay baa layidhi qolo kalaa lagu soo salladay ilaahay baa og wixii ahayd qolooyin kalaa lagu soo salladay markaasay baabah ka dhigeen markaasay laayeen markaasay halaageen marka waxaa loo badan yahay labadii fasaad way sameeyeen qoladan labadii ummadood oo lagu soo diri lahaana waa lagu soo diray laakiin yahuuddu sidaa wax kaga joogsan mayaanoo sideedaba waxa weeyaan waxaa un hadba lagu soo saarayaa man yasuumu su-aal cadaab sidoo aayadda qur-aanka ah tilmaamaysay weligeedba ilaa yowmi alqiyaama hadba qolo ilaahay dhibaato dhadhansiisa baa hadba lagu soo saaraya hadba markii la joogaba baa lagu soo saaraya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi casaa rabbukum rabbigiin wuxuu xaqiiqo ku yahay casaa min allaahi waa la yihahdaa casaa min allaahi waajibatun casaa hadday xag rabbi ka timaaddo waa waajibatun weeye casaa casaa rabbukum rabbigiin wuxuu xaqiiqo ku yahay an yarxamakum inuu idin raxmado iska keen cafiyo haddaad toobad keentaan oo ilaahay u noqotaan waa yaboh rabbi war haddaad noqotaan ilaahay waa idinka cafinayaa wey cadaabkana waa idinka dulqaadaya wain cudtum haddaad noqotaanna cudnaa xumihii iyo fasaadkii haddaa u noqotaan cudunaa haddana halaaggii baan u noqonaynaa aan idin halaagaynin wain cudtum cudunaa taa weeyaan haddana ciqaabkii iyo intiqaamkii baan u noqonaynaa wain cudtum cudunaa marka aayaddaasana sheegaya weligeed ilaa yowmi alqiyaama cid cadaab su-aal cadaabi dhadhansiisa iyo tan waa isku meel bay u socdaan wain cudtum haddaa u noqotaan xumaha cudunaa haddana ciqaabkii iyo halaaggii baan u noqonaynaa wey sidaasay ku jirayaan weligeed yahuud walbahaar kaf weligood bay ku jirayaan walbahaar iyo iswaardiyeyn iyo cadaab iyo khowf ayay weligood ku jirayaan wain cudtum cudnaa marka waa kelima sidaa loo isticmaalo wey wain cudtum cudnaa sheekhii xarabka ka kacay oo masaa'il qolo ay ku khudbaynayaan oo khalkhaldayaan ta arkay markaa ka saxay oo ka daba kacay oo u sheegay bay misna masaa'ishii ka daba kaceenoo waxa weeye iyana markii uu hadlay oo masaa'ishii saxay bay misna iyana ka daba kaceen markaasoo misna saxa markaa wuxuu kaga baxay wain cudtum cudna wain cudtum cudna ilaahay wuxuu yidhi wajacalnaa waan yeelnay jahannama naarta jahannama la yidhaahdo waxaanu ka yeelnay lilkaafiriinana uga yeelnay xasiiraa gogol baan uga dhignay xasiiraa xabis baan uga dhignay xasiiraa jeel baan uga dhignay wajacalnaa waan yeelnay baa ilaahay leeyahay jahannama naarta la yidhaahdo xasiiran baanu ka yeelnay lilkaafiriina kuwa kaafiriintaa baanu uga yeelnay xabis weeye maxbas makaano xabisid weeye markaa weligood kama bixi karayaan abad alaabidiin mar hadduu qofku kaari kaafir yahay ilaa kaafirka jannadaa laga xarima marka naar baa quudanaysa weligeedba xabiskaasuu ku jirayaa weligeedna kama bixi karayo adduunku si kastoo u dheeraado waa dhammaan doonaa amaa aakhiradu dhammaan mayso qolada naarta la geeyo oo gaalada ahaa aan iimaanka lahayn weligood bay ku jirayaan abad alaabidiin ayay ku jirayaan qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi halkaa waxaa la tilmaamayaa marka oo laynoo sheegayaa qur-aanka cadiimka iyo cajaa'ibtiisa markii kuwaa hore iyo abaalkoodii la tilmaamay kuwa hore iyo abaalkoodii markii la tilmaamay casaa rabbukum an yarxamakum wain cudtum cudnaa wajacalnaa waanu yeelnay jahannama naarta la yidhaahdo ilaahay wuxuu yidhi naartaa waxaanu ka yeelnay lilkaafiriina xasiiraa kuwa kaafiriinta ayaanu uga dhignay meel xabis iyo jeel ah gogol baan uga dhignay xasiirka falagta dirinta saasaa la dhihi jiray xasiirkaasaan uga dhignay darsigeennu intaas ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم